weynii ah saaka afar sano kadib inaan wareejiyo xilka guddoomiyaha hay-adda waddooyinka puntland oo uu ii idmaday madaxweynihii hore ee dowladda puntland isla markaasna kalsooni igu siiyey madaxweyne cabdiweli calidaas inaan halkii ka sii wado wada shaqayn dhow iyo tasiilaad tiro badanna aan ka helay intaan xafiiska joogay waan uga mahad celinayo hay-adda waddooyinka puntland waxay qabato iyo mandatekeeda ummadda reer puntland iyo magsarafku way ka dharagsan yihiin anigu xafiiska waxaan la wareegay labaatankii bisha march laba kun iyo saddex iyo toban maantana waxa weeye toddobada bisha march laba kun iyo toddobiyo toban afar sano oo dhiman saddex iyo toban maalmood ayaan xafiiskaas guddoomiye ka ahaa laguma soo koobi karo hal munaasabad ah shaqooyinkii noo qabsoomay aniga iyo tiimka aan hormoodka ka ahaa oo waxa weeye ay ka mid ahaayeen saddex guddoomiye ku-xigeen oo xilka la kala wareegay oo ugu horeeyey guddoomiye siciid kalaay guddoomiye maxamuud cali guray iyo guddoomiyaha actinka ah hadda xilkayga la wareegaya oo siciid maxamuud jaama saddexdaa guddoomiye ku-xigeen iyo tiimkii waaxyaha kala duwan lahaa waxaanu soo qabanay shaqooyin aada u tiro badan oo waxa weeye aanaan ku soo koobi karin hal qoraal ama hal munaasabad oo keliya haddaanse soo koobo guulihii noo qabsoomay aniga iyo tiimka aan hormoodka u ahaa waxaa ka mid ah wuxuu qaybsamaa dhowr qaybood qeybta koowaad waa horumarinta hay-adda waddooyinka hay-adda waddooyinku maalintii aan xafiiska la wareegay faylkii aan kula wareegay warkaas halkaa fayl baan la wareegay iyo shaqaalo lixdan iyo sagaal qof ah isagoo ku taxan yahay wixii aan qalab la wareegay waxaan gaadiid la wareegay waxaan shaqooyin markaas iyo daymo la wareegay laakiin dhowrkuna waa hayaa anigana hadda waxa weye lacagtayda ku jiraa maanta waxaana si ii noqotay anigaiyo tiimkaan guddoominayay faylashaa tirada badan horteeda yaalla inaan ku wareejiyo saaxiibka siciid oo qayb ka ahaa guulaha aan gaarna laftigooda hay-adda waxay lahay xilligaan u yimid laba waaxood waaxda maamulka iyo maaliyadda iyo waaxda dayactirka waddooyinka maanta waxay leedahay lix waaxood waxaa ku saa'iday muddada afarta sanaha aan joogay afar waaxood oo cusub oo kala ah waaxda mashaariicda waaxda dabagalka monitor and valuation waaxda road safetyga ama badbaadada waddooyinka waaxda muxuu ahaytoole quality controlka iyo tayada iyo tabarka shaqooyinka ilaalintooda intaas waxay ahayd waa dhinaca waaxyaha hay-addu waxay tababar siisay injineerada degmooyinka toddobada degmooyin mashruuca j b l g ka socdo iyadoo adeegsanaysa kaalmo dhaqaale iyo mid farsamo oo ay ka heshay hay-adda muxuu ahay toole ilo hay-addu waxay tababartay injineerada oo lagu tababaray sahanka waddooyinka iyo samaynta naqshadaha iyadoo kaalmo farsamo iyo dhaqaale ka helaysa hay-adda g i z hay-addu waxay samaysay in la dardargeliyo waaxyihii waax kastana loo dhammaystiro goobtii shaqo ay ku shaqayn lahayd iyo agabkii iyo tasiilaadkii hay-addu waxay lahayd markaan xafiiska la wareegay xeer la yihaahdo lownamoy eighteen oo la sameeyey labadii kun xeerkaasi wuxuu qeyb ka ahaa inay hay-addu muddo dheer fadhiid ahaato muddadii afarta sano ahayd waxaa noo suura gashay inaanu xeerkii amendment ku samayno ama dib-eegi lagu sameeyo si hay-adda waddooyinka looga furo dabarkii ku xidhnaa xeerkii hore wuxuusan hay-adda u ogolaan jirin inay qalab birta culus yeelato xeerkii hore wuxuu dhigayey in hay-addu ay tahay loo shaqeeye aysan ahayn hay-ad shaqo qaban karna oo waddooyinkii iyo dayactirkii iyo jidadkii ka qaban karna xeerka cusub wuxuu noo ogolaaday in hay-adda waddooyinka ay yeelato qalab birta culus xeerka cusub wuxuu noo ogolaaday in tiim adag oo strongi ah oo waxa weeye waddooyinka dhisi kara ama ka jawaabi kara baahiyaha jidadka la helo waxaanu kaloo samaynay muddada xafiiska aan joogay waxa la yidhaahdo standardka waddooyinka iyo buundooyinka road and bridge standard ma jirin muxuu ahatoolo wax guideline ah oo la raaco hay-adda ailofisoorka aan ka helayno ayaa waxaa lagu diyaariyey buuggaas oo qeexaya standardka waddooyinka puntland loo dhisayo kadib markii laga go-day buundadii midigar ayaa waxaanu ogaanay in baahi loo qabo in la helo standard la raaco labiiyo toban injineer oo reer puntland a isu yimid si buudadaa dib loogu dhiso injineer walba wuxuu lahaa background isaga gaar u ah ama dal gaara ka soo bartay injineer walba wuxuu ta'kiiday in backgroundkiisi design-kiisi iyo standardkii waddanku wax ku soo bartay la raaco sidaa darteed ayaan waxaan garowsanay inaanu u baahannahay standard wadooyinkeenna iyo buundooyinkeenna loo dhiso waxaana facilitationkiisa iyo fududayntiisa qeybka ahaa hay-adda ilo aan aada uga mahad celinayno khubaradii loo kareeyey lacagta naga bixisay waxaa kaloo la sameeyey muddada xafiiska shoogay sharci qandaraasyada wadooyinka lagu maamulo oo qof kasta oo tender wadooyin u tartamaya uu raaco xeerkaasina waxa weeye uu noo jiraa waa kana hadda horteeda yaalla isagana waxaanu uga faa'iidaysanay resource aan ka helnay hay-adda ilo oo j b l t waxaa isna jira xeerka xamuulka gaadiidka waxay ka mid ahay waxyaabihii governisku ay ka rabeen mashruuca kan waddada garooba gaalkacayo xeerkaas waxa weeye golaha wasiiradu waa baasgareeyeen golaha baarlamaankuna waa baasgareeyeen waxa weeye waa xeerkii ugu horreeyey burburkii dowladda dhexe soomaaliya ay soomaaliya yeelato oo lagu xakamaynayo xamuulka xaddaafka ah ee dulmara gaadiidka hay-addu muddada afarta sanaha waxay samaysatay xeer hoosaad ama internal control system waxa la yihahdo agabka markay soo gadanayso wax la soo gadanayo marka wax la karaynayo marka wax way qof shaqaalaha la qaadanayo marka qof la rugsaynayo xeer internal control oo hay-addu ay leedahay ayaa muddada afarta sanaa la sameeyey dhinaca mashaariicda hay-addu waxay fulisay mashaariic tiro badan muddada afarta sanahay ma soo koobi karo laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago mashaariicii ugu waaweynaa ee afartaa sano lagu xusuusan karo hay-adda waddooyinka oo anigu aan hormoodka u ahaa iyo tiimkayga shaqo ooan runtii aada ugu kalsoonahay in la-aantood aanan waxba qaban karin hay-addu waxay dhistay shan iyo labaatan buundo oo awal ahaan jiray beb calfertis had oo bir ah haddana looba loo bedelay shub shan labaatankaa buundo waxay u dhexeeyaan qardho ilaa ay boosaaso maalintaan xafiiska la wareegay lix buundaa laga degayay waddada oo waxa weeye go-naa kontaroolka hadda boosaaso jira iyo xagu huba inta udhaxaysa shan labaatankaa buundo afartaa sano gudahooda ayaa hay-addu dhistay oo dayactirtay iyadoo adeegsanaysa resourciga dhaqaalaha ah oo ay dekada ka hesho oo aysan kaalmo dibadda ah aysan midna helin hay-addu waxay samaysay daraasadii soil stabilisationka ahayd oo eraborkii boosaaso laba kun iyo saddex iyo tobanka xafiiska imidba shaqadii ugu horreeya aan samaynay ay ahayd aynu ka samaynay eraborka staadigii muxuu ahay dhinaca joytrinkalka ahaa hay-addu waxay kaloo dhistay wadooyin waxay hay-addu dib u dayactirtay buundadii midigal oo go-day iyadoo hormood ka ahayd aanna aada ugu mahad celinayno guddigii culimada ahaa oo qeybta ka ahaa iyo guddigii golaha wasiirada ahaa buundadaas waxay ahayd buundadii koowaad oo ay dowladda puntland ku tijaabisay awoodooda dhaqaale iyo awoodooda aqooneed intaba dhaqaalaha lagu dhisay kulligii wuxuu ka yimid ummadda reer puntland ama dowladaha haato ama shacaba haato aqoonta dhistayna kulligeed waxay ka timid injineeradii hay-adda waddooyinka iyo wasaaradda howlaha guud iyo kuwii ka yimid bulshadaba waxaynu ku tijaabinay inaan wax qabsan karno puntland aan isku tusato meesha ka bilaabatayna halkaasay ahayd hay-addu waxay dayactirtay iyadana sidoo kaleeto duufaantaas buundada goysay meelo kaloo ay goysay sida libaaxo falladyaale meelo badan iyadana la mid ah hay-addu waxay daraasad ku samaysay iyo laangooyin iyo toosin waddada dangor iyo ayl oo uu aadan gaadaan hormood loogu ahaa khayr ajri axsaan allah ka siiyo injineerada hay-adda waddooyinkuna ay dhinac taagnaayeen oo shaqadaa la qabanayeen hay-addu waxay soo dhistay konton iyo lix kilomitr oo waddada wadaagsin ah hay-addu waxay arab buuxin ku samaysay waddada u dhaxaysa xarfo ilaa iyo burtinle oo muddadaas xilka haynasanan hay-addu waxay samaysay laba jaan oo ku yaalla xaabo iyo caluula hay-addu waxay dayactirtay waddadii lafa gorayo hay-addu mashaariicday qabatay muddadaas ma aha kuwo lagu soo koobi karo hal munaasabada keliya runtii waxaas leenahay isagoo kaashanaya maxamuud cabdinuur shaqaalaha hay-adda b h dhammaan hadday tahay technicalka hadday ahaan lahayd maamulka iyo maaliyadda hadday ahaan lahayd waaxyaha hay-addu way leedahay oo dhan iyo sidoo kale isagoo kaashanaya guddiga sare ee hay-adda iyo maxay ahayd wasaaradda howlaha guud iyo hay-adaha baartaninkala ah runtii tiim ahaan baan isleeyahay waa lagu gaaray shaqadaan runtii waxaan guddoomiyaha aan leeyahay runtii nagama arkin waa la joogtaa runtii kaagama maarmi doono waayo arnimadaada taladaada iyo fikirkaaga maadaama aad muddo soo joogtay runtii sanadka ugu dambeeyay anugu muddo sanad ku dhow baan joogaa aroundi sagaal bilood baan joogaa xafiiska runtii waxaan ku ogaa hufnaan karti iyo weliba talooyin dhaxalgala runtii waxaan rajaynayaa gudoomiye inaad meeshii aad horay noo joogtay aad noo tegi doontid oo aadan de si aan nooga tegi doonin waa rajaynayaa fikir ahaan xataa haddaa dheeraatay waxaan rajaynaa inaan fikirkaaga heli doono insha allah waxaan kaloo eh, runtii aan u mahadnaqayaa aanan leeyahay weli shaqadiina siina wajibaara hay-adaha bahwadaarka la ah b h j ay ugu horeeyaan g i z iyo b h a g i z iyo ilo eh, sidoo kale iyo u n d b iyo w f b waxaan leeyahay iyaguna runtii ha sii dardargeliyeen shaqada ugu hayaan hay-adda annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaan si fiican uga shaqayn doono oo wax ka oola sidoo kale waxaan anigu ballan qaadayaa runtii so- ee, soomaalidu markii nin qofku xilka qaada ama ee, mas-uulka ahi inta badan waa dhaliila laakiin waxaan leeyahay war qofka ula amriga waa loo duceeyaa si ilaahay awaamirtiisa uugu sugo uusan ula ee, sabiixan marka waxaan ka baryayaa ama aan ka ragjeerayaa ee, dhammaan in een, laloo duceeyo ciddii xil qaaday aniguna ilahay waxaan ka baryayaa inta kumeed gaarka aan ahay in ilaahay ii fuudeeya xilkii mas-uuliyadda aan qaaday runtii shaqooyin badan baan hor yaalla qaabka oo gudbi lahayna waxa weeye annagoo iskaashana tiim ahaan waxaa ugu horeysa tiimka b h a xafiiska een, hay-adda wadooyinka een, ku xigeen hay-adaha baartana kala abax wadaagta hay-adda b h a sidoo kale iyo bulshada laftigooda weeye waayo odayaashani waa halbowlihii hay-adda wadooyinka buntland haddii aan bulshadu runtii aysan na saacidin oo aysan nagala shaqeyn horumarka haddii oo- oo horumarka ee, waxay- wadooyinka runtii far keliya foorma dhaqdo oo xataa waxaan is leeyahay xafiiska b h keliya kuma filnaan doono sida baartan kala aadaysan la shaqeyn taas waa mid ah Een, runtii sidoo kale waxaan een, ma rabo inaan hadal ku shubeeraado waayo waqtiga iska jawaabsiya iyo runtii gudoomiyihii ee hore maxamed cabdinuur oo runtii aad ugu dheeraaday iyo waxqabadkiisii runtii waxaan een, aad ugu mahadcelinayaa mar labaad gudoomiyaheenna hore injineer maxamed cabdinuur oo runtii eh, waxqabadkiisa soo bandhigay waa ilaahayna waxaan u rajeynaynaa runtii hami siyaasadeed baa ka buuxayaan ka buuxayaan filaya in ilaahay hamigiisa siyaasadeed uu meelka meesha hadda jooga meel ka khayr badan in ilaahay ugu dawado waa ka rajeynayaa isna sidoo kale waxaan rajeynayaa inuu noo suduceyn doono oo suduceeda nagala baqotaasi waa rajeynaynaa Een, runtii een, waxaa marka dhammaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo howlgalayaasha een, een, madasha aa ugu horeeyeen cafwan waxaan ka ilaaway markii hore een, aadan gaadaala oo runtii ah xubin muhiim ah oo runtii ah een, qareeb u qareema dadka tabaaleysan waxaa ugu horeeyeen dadka aa- dadka waxbaranaya dadka maaqada ah dadka een, dumarka marka runtii aad buu ee, run- sidoo kale wuxuu gudoomiye ka ahaa mashruucii een, waddada ayd iyo isku xitaa een, dongolayo runtii aad baan ugu mahadcelinaya markii hore waan ka ilaawayo dee bili-aadanku waa igmaamayaa een, waxaan rajeynayaa runtii inaad een, nagala shaqayn doontaan wixii fikirana aan la wadaagi doontaan maadaama inta inta muddada aan ahay kusii meelgaarka taasna waa rajeynayaa dhammaan waxaan u mahadcelinayaa intii aan horey u mahadceliyey waxaana leeyahay wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah